wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta maamulka jubbaland oo kaashanaysa dowladda ingiriiska ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay mashruuca deris wanaagga oo ka shaqeynaya xuduudaha dalalka soomaaliya kenya iyo etoobiya daafurka mashruucan waxaa ka qeyb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland maxamed ibraahim ogle oo madasha daafurka mashruuca ka hadlay ayaa bidhaamiyey muhiimadda barnaamijkan
laakiin annaga ka jubbaland ahaan waa hawsha nagu adag noogana dhibka badan muhiimadda uu salka saaraya mashruucanna waa afar qaybood waa ammaanka nabadaynta bulshada iyo wixii hoos yimaado fara badan oo resentationka lagu taxay iyo livelihood dadka inay helaan intaa waxaa saldhig u ah dowladda oo horkacayso annaga jubbaland ahaan waxaa nagala rabo muhiimaddeeda waa inaan samaynaa wada shaqayn ixtiraam iyo inaan ka midho dhalinnaa hadafka mashruuca waxaana diyaar u nahay inaan intaa habeen iyo maalin aan u istaagno waxaan rabaa inaan kula dardaarmo maadaama maanta uu yahay mashruuca bilaabidiisa guddoomiyaasha degmooyinka dowladdeenna soomaaliya waxay qaadatay federaal macnaha federaalkana waa in laga soo bilaabo dowladnimada hoos lagu tagaa kor waana sababta aan ugu wacanay guddoomiyaasha degmooyinka inteennan maanta meeshan joogto markii la saxiixo mashruuca sida rasmiga waxaa iskale guddoomiyaasha degmooyinka iyo bulshada deegaankaas degan ee saddexda qaybood soomaaliya etoobiya iyo kenya waxaan ka codsanaynaa wixii kastoo jiro oo culays ka dowlad ahaan isteet ahaan waxaan diyaar u nahay inaan inka garab siiyo laakiin waxaa lainka rabaa soomaalida waxay tidhaahdaa laba is haysad haddaa aragteen heshiiskooda horaa xumaa marka heshiis ka dardaaran ahaan mudana guddoomiyayaal waxaa lainka rabaa inaad mashruucan ugu shaqaysaan dadka bulshada dardaankiiga ugu dambeeya ee deris wanaag annaga ma rabno mashruucan inaan u aragno mashruuc sidiisaba ku dhammaado shir diyaarad iyo signatur waxaan rabnaa inuu ahaado mashruuc dadkeenna dhaxaalgal u sameeyo
si kastaba mashruuca diris wanaag ayaa door muhiima ka qaadanayo nabadda xasiloonida bulshada iyo kor u qaadidda ganacsiga ee xuduudaha dalalka la jaarka ah soomaaliya